degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa laga sameeyey olol nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda magaaladaasi ololahani nadaafadeed oo ay si wadajira u sameeyeen maamulka degmada iyo qaar ka mid a bulshada magaalada ayaa ahaa mid lagu gubayay qashinka wadooyinka iyo xaafadaha degmadaasi ciise maxamuud gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey ololaha nadaafadeed ee laga fuliyey degmada waxaan iskugu imaanay oon daah furnay ololihii nadaafadda bilic soo celintii magaalada caafimaadka la dagaalankii cudurrada nadaafaddu waxay ka mid tahay imaanka barkiis qofka islaamka waxaa laga rabaa shuruudaha inta badan ee islaamnimada kaamilka u ah waxaa waaye nadaafad inay qoftu iyadu nadaafad leedahay meeshay degan tahay nadaafad leedahay dukaankay ku ganacsanaysa hortiisa nadaafad leedahay wadada dadka ka dhexaysa nadaafad leedahay waa calaamadaha islaamka u gaar ah waxaan rabnaa maanta dhammaan bulshada reer maxasada aan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan nadaafadda hadda tiim ayaan u samaynay rag iyo tumarleh afarta xaafadood ka soo jeedo waa u daah furnay shaqada maantay bilaaw tahay way soco doontaa hadduu ilaahay idankiisa yidhaahdo ilaa iyo heer fiican laga gaaro waxaan codsanaynaa marka bulshada qaybaheeda kala duwan khaasatan ganacsatada ka shaqaysata magaalada kula fiyaalaha ganacsiga inay qof walbaaba la imaato qashinka waxbay ku sii aruuriso iyagoo qaad la dhihi maayo annagaa ka qaadayno gaariyaan u keenaynaa waxaan ka codsanaynaa in qashinka sida hadda uu saa'idka u yahay in la dhimo lasii tacdiro qof walba nadaafadda ka sii shaqayso ay ka shaqayso ina waxa gurigeeda hor yaallaa qofo ka qaadina iyadu iska qaado haddii iska qaado meel gelisa qaadistan annagaa gaari u keenayno shaqadaas waa bilicda magaalada waxaan ku bogaadinaa si gaar ah ugu bogaadinaa oo ugu mahad celinaa ururka dhallinyarada oo aad iyo aad iskugu cilqaamay annaga nagu dhiirigeliyey nagu hogaami nagu dhahay aan ku hogaaminay iyo hooyooyinkan ayagana ka soo qayb qaata afarta xaafadood qaybahoodii kala duwan ka soo jeedo ololaha nadaafadeed ayaa waxa uu sare u qaadayaa bilicda iyo nadaafadda guud ahaan degmada maxaas ee gobolka hiiraan